shirkan jaraa'id ee madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ay ku qabteen magaalada gaalkacyo ayay ku faahfaahiyeen qodobo gundhig u ah xalka gaaridda xiisadda gaalkacyo ee u dhexaysa maamulada galmudug iyo puntland madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo hadalka ku hormaray ayaa sheegay inay aqbaleen afar qodob oo xubnaha ra-iisul wasaaraha uu hogaaminaya ay usoo gudbiyeen waa ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee xilka weyn iyo mas-uuliyadda weyn oo isa saareen iyo walaalnimada iyo ehelnimada ay muujiyeen waxay noo soo jeediyeen afar qodob oo kale ah in xabadda iyo dhammaan muuqaalada colaadda oo dhan la joojiyo in ciidamada la kala qaado in maaragtay dadkii barakacay la soo celiyo dib loo soo celiyo iyo in guddi wada hadal oo waxaa la isku hayo iyo dhibka jiraahi ka wada hadlaa in dhinacyada kala duwan iyo dowladda federaalka ahba ay dhisaan annaga haddaan nahay reer galmudug afartaas qodob waa aqbalnay waxaan ku aqbalnay shuruud la-aan ayaan ku aqbalnay qaabka loo fulinayana waxaan ka sugaynaa wafdiga sharafta leh oo dowladda federaalka ay hogaaminayso ayaan ka sugaynaa guuleed ayaa sidoo kale ayaa ra-iisul wasaaraha ku wareejiyey sagaal xubnood oo sida uu sheegay lagu qabtay dagaalkii gaalkacyo ka dhacay waxaan ra-iisul wasaaraha aan aqbalnay ama ku sharafnay inaan ku wareejino maxaabiis runtii dagaalkii lagu qabtay oo dad walaalaheeno ehelkeenna intaan haynin runtii aan aad iyo aad u sharafna una xanaanaynay maxaa yeele waxaan u arkaynay inay walaalaheen yihiin inay ehelkeena yihiin weli shanad yihiin ayaan u arkaynay ra-iisul wasaare kusoo dhawow kusoo dhawow galmudug kusoo dhawow gaalkacyo cumar cabdirashiid sharmaarke ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in xal dhaba laga gaaro xaaladda gaalkacyo islamarkaana galmudug ay soo dhoweeyeen qodobadii ay usoo gudbiyeen waxaan ku faraxsanahay runtii qodobadii aan soo jeedinay ee ahayd afarta qodob oo hadda madaxweynaha sheegay in ay nala qaateen weliba waxaan ku adkaynaya aan qodob qodobka ka siraacsiinaya colaadaha in la joojiyo iyo waxaan rabnaa isku wakti in labada dhinacba ay nabad ku baaqaan haddii ilaah yidhaahdo lana dhaho maanta waxay ka dambaysa inta harsan waxaa lagu dhammaynaya wadaxaajood oo aysan xabadda mujirin intii naga dhibatay allahu naxariisto runtii yani si ayaan darro ah ayaa wax ku dhaceen laakiin waxaan rajaynaynaa qof dambe inuu nooga dhiman arrintii ka aasaasantay mashaaqadii ayaan dhawad ka dhacay gaalkacyo waxaan rajaynaynaa insha allah inaan si wadaxaajooda kusoo afjarno arrintaas sida uu sheegay qodobada kaleeto inteeda waxaan geli doonaa haddii la yidhaahdo detailskeeda iyo sidii loo hirgelin lahaa markii aan labada dhinacba aan ka helno oo isku wakti lagu dhawaaqo insha allah haddana way ku dhawaaqeen waana uga mahad celinaynaa ra-iisul wasaare sharmaarka ayaa madaxweynaha ka guddoomay maxaabiista lagu hayay xabsiga gaalkacyo waxaan kaloo uga mahad celinaya runtii madaxweynaha sidii sharafta lahayd oo noogu ixtiraamay in la sii daayo maxaabiistii sagaalka ahayd ee lagu qabtay ashqaaqadii waalid iska dhacday runtii waa tallaabo weyn tallaabo waxa weeye runtii muujinaysa in
dhanka kale madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa waqooyiga gaalkacyo maantay soo gaaray waxaana kulan ay la qaateen qaar ka mid a salaadiinta maamulka puntland ee waqooyiga magaalada gaalkacyo lamana oga wadahadalkooda inkastoo saxaafadda aysan la hadlin inkastoo xaaladda magaalada gaalkacyo shalay iyo maantay ay degan tahay haddana ma jirto in la kala qaaday ciidamadii dagaalamay ha yeeshee dadaalka dowladda federaalka ay garwadeenka ka tahay ayaa suurtagal ka dhigi karaa in la dhameeyo colaad labada maamul ka dhexaysa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo